laakiin saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka awreyga wararka afar labaatanka saacada ah dalsan magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo isna sii bixiso talaada ayayna soo gelaysaa taariikhdan waxay ugu beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha oo ah markaasi sideedaad ee agost laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadaha dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahraali ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay ayaa dib ugu soo laabtay harraadii magaalada muqdisho kadib shan maalmood uu ku qaatay magaalada garowe ee puntland iyadoo aan wax war ah oo kasoo bixin wadahaladii halkaas uu kula yeeshay madaxda maamulkaasi puntland waan faahfaahin doonaa barnaamijkeena caawa inta hooda ku jiro waxaa kaloo maqli doontaan oo idiin soo gubi doonaa wasiirka wasaaradda uuqaabta arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddu ay dib u soo celin doonto macadkii masaajidka isbaayasa islaamka kulan halkaas uu maanta kormeer uu ku tegey ayaa sidoo kale maqli doontaan hadal uu ka jeeday wasiirka waqaafta mukhtaar rubo abu mansuur waxaan kaloo barnaamijkan qayb ka noqon doona dab ayaa wuxuu ka kacay markaa ama dab ka dhashay koronto shirkadda beeko ee muqdisho ayaa gebi ahaanba gubay guryo ku yaala shan boos oo ay degnaayeen qoysas danyar ah gudaha degmada boondheer ee magaalada muqdisho faahfaahin dheeraad ayaad maqli doontaan waxaan kaloo idin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona nabadoon hiloole macalin oo markaa kamid ah nabadoonada ama dadaasha dhaqanka ee muqdisho ayaa wuxuu sheegay in dowladdan ay ku mashquulsan tahay furfurista iyo markaasi waxyaabihii markaa dowladdii kaga horreysay ee markaa ay dhigtay ama ay xirxirtay siduu hadalku dhigay iminkana ay waqti badan ay gelinayso sidii markaasi uu u furfur lahaa dowladdiisa cusub qodxii halkaa dowladdii hore ee kaga tagtay horeys ku saabsan ayaad maqli doontaan oo barnaamijkiina caawa inkuugu soo gubi doonaa qodobadaasi wixii soo kordhay ayaad maqli doontaan cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameynaya waa mar kale barnaamijka wareega
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saxiibyaal habeen wanaagsan ayaan awoodan kalehay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raada hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa qodobo kala duwan oo hordhaca barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase markaa ku bilaabeynaa wararka la xiriira safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku tegey magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi puntland halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay kulmo kala duwan oo kula qaadanayay madaxda maamulkaasi puntland ugu horreeyay madaxweyne saciid cabdulaahi deni madaxweynaha ayaa maanta ku soo laabtay muqdisho kadib markii uu maalmo uu ku sugnaa magaalada garowe halkaas uu kulmo dhowr oo kula qaatay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni natiijada kulmada lamada mas-uul labada mas-uul ayaa ilaa iyo hadda laga soo saarin war rasmi ah marka laga reebo qoraal kooban oo lagu daabacay barta fila soomaaliya kaas oo lagu sheegay in labada madaxweyne ay ka hadleen xoojinta wada shaqeynta hay-adaha dowladda dardargelinta dagaalka ka dhankaha al-shabaab waxaa xusid mudan in kulamada ay ahaayeen kuwo si gaar ah markaa u dhexmarayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi deni islamarkaana laga reebay dhammaanba wasiiradii la socday madaxweynaha iyo kuwa puntland sidoo uu sheegay eh, sakariye maxamuud waa sakariye maxamed oo markaasi isticmaala oo markaa ka mid ah dhinacyada uu xasan sheekh maxamuud oo kula kulmay magaalada garowe ee puntland waxa uu kaloo warbaahinta gudaha qaarkood ay qorayeen ama ay xuseenba in labada dhinac looga hadlay kulankooda arrimo u gaar ah sidaa daraaddeedna loo ogaan waayey waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga oo xusay inaysan jiri doonin wax war oo saxaafeed oo ay ka soo saari doonaan labada mas-uul xafiisyada markaasi villa soomaaliya iyo madaxtooyada puntland labada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo socdan saciid cabdullahi deni ma aysan soo bandhigin bali wax ajenda ah oo ku saabsan kulmadii maadaama aysan jirin khilaaf xoogan oo xilligan ka dhex jiray dowladda federaalka iyo dowlad goboleed dowlad goboleedka puntland ayuu yidhi markaas sarkaalkaasi waxaa kaloo wararko ay xaqiijinayaan oo ay sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan villa soomaaliya waxa ay sheegaysaa inaysan jirin khilaaf iyo colaad markii horeba u dhexaysay labada dhinac sidaas daraaddeedna aysan jirin baahi loo qabo warmurteed in la soo saaro madaxweynaha puntland wuxuu u tegey inuu markaasi kala hadlo wada shaqeynta labada dhinac iyo xooga in xoogga la saaro wadatashada ku aadan ina dardargiyo wada shaqeynta hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland marka laga reebo kulmadii ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland waxaa soo baxaya warar sheegay in puntland ay ka aqbashay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay martigeliso shir wadahadala ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda si kastaba ha yeeshee madaxda puntland ayaa hore u sheegay inaysan ku qanacsaneyn sida ay madaxtooyada soomaaliya ay wax u wado iyaga oo maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna dusha ka saaray ama dusha u saarayba wada shaqeyn la-aan tani markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xil kala wareegay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee villa soomaaliya waxaa markaasi si weyn uga carooday madaxda maamul goboleedyada oo markaas ilaa imikaba la arkayo in weli wada shaqeyn rasmi ah aysan ka wada dhixin madaxda maamul goboleedyada maadaama inta badan ay ku gacan seereen hannaanka markaas maamulka cusub oo la yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuud puntland ayaana markaasi qayb ka ah iminka wadaxaajoodkii wadahadalka madaxweynaha uu la furay waxaana la filayaa in maalmaha soo socdana maamul goboleedyada kale ee jubbaland iyo puntland oo markaasi galmudug hirshabelle koonfur galbeed uu markaa uu booqan doono si markaa tabashooyinka maamuladaas madaxdu ay qabaanna wada hadal loogu gaari lahaa ama loogu dhameen lahaa dhinaca kalena waan kusii soconaya qodobada aada hordhaca barnaamijka caawa aada kusoo maqasheene waxaa markaan eegaynaa dab ka dhashay korontada markaa shirkada beeko ee magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba gubay guryo ku yaala shan boos oo ay degnaayeen qoysas dhanyara gudaha degmada boondheer ee magaalada muqdisho hogayaga mahad axmed nuure ayaa u kurgalay xaaladda dadkaas dhibaatada soo gaartay oo markaa dowladda federaalka ka codsaday in la caawiyo maadaama xaalad khatara ay soo wajahday warbixintan ayuuna ku eegayaa
hantii maal ilmahayga intaan ka ahayn wax ii dhowran ma jirto dabka shan qoysaan ku deganayn shan qoystii aan ku deganayn gurigaygii aniga keliyaa ka badbaadnay ilmahaygaa gacanta ku qabsaday korontada beekaana aad iyo aad shan jeeraa wacnane shanta jeer aa wacay hal xabo ee dabdamiska wacda ay dhaheen waxbana way ii qaba waayeen ilaa
waa hurdeen anaga wiilaana kac sura kacadda waa kacoo yiray waa kacnay waxaa ku kacay gurigoo holacay gees igasoo holacay ilmihii bisaa la baxay wixii dhan waa kuwaan way ku baabiceen soodarayaasha sariirihii jiifkii maacuunta waa kuwaan waa ujeediin everywy wixii nool qaban kara ha noola qabto waxaa waaye korontada beeka waa beekee ka kacda abbaare xalay lixdii saacee habeennimo dab xooggan oo ka kacay xaafadda daljirhka dahsoon ee degmada boondheere ayaa waxa uu sababay khasaare xooggan oo ilaa shan guri oo halkaani ku yaalla ay ku baaba'een inkastoo aysan jirin khasaare nafeed oo dabkan uu sababay mid maaliyadeed oo xooggan ayuu sababa dabkan waxaana basbeelay dhammaan guryihii halkani ku yaallay oo dad shacaba ay degganaayeen oo sida ay noo sheegeen ahaa barakac aan awoodin xilligan inay dib u dhistaan guryahooda dalsin t v oo booqato goobtan ayaa waxaa la hadlay qaar ka mid a dadka iska lahaa goobaha ama guryaha gubtay waxayna dadkan shacabka ay sheegeen in shirkadda beeko oo iska laheyd korontada guryahani ku jirta oo dabka uu ka kacay gurmadkii laga sugayo aysan ka helin qaar ka mid a dadkii aynu la hadalnay ayaa u diray dowladda federaalka ee soomaaliya baaq ku aadan in laga gacan siiyo siday dadkan looga caawin lahaa dibudhiska guryahooda iyo sidoo kale taakulaynta maadaama wax ay dhammaan agabyadii kala duwanaa ay lahaayeen ay ku baaba'een halkaani gacan laga siiyo hanti maal ilmahayga intaan ka ahayn wax ii dhowran ma jirto dabka shan qoys aan ku deganayn shan qoystii aan ku deganayn gurigaygii aniga keliyaa ka badbaadnay ilmahaygaa gacanta ku qabsaday korontada beekaana aad iyo aad shan jeeraa wacnane shanta jeer aa wacay hal xabo ee sh- ma- waxawaaye, dabdamiska wacda ay dhaheen waxbana way ii qaba waayeen ilaahayaa waxay ku soo qaaday ilmahayga inaan kacsadee gurigayga albaabka in lay jabsho muslimka diriska ay ii soo gargaareen hal xabo aan haysta xijaabka aan haysta dad muslinaa i siiyeen waxba aa awooda ma jirto dhar jeefa iyo alaabaa inta ilma agoona waa haystaa maamo meesha agoona gabartaas gurigaa degan maamo agoona aheed waxba aa haysan ma jirto muslinka wax noo gargaara noo gargaar wiil masaakiinoo xabtay aan tacbaanayo saddex bilood tacbaanaa gurigaa noo deganaa aad iyo aadaa naf u noqono daabkayga waa dhumo maal waa ku waayey waa kaas dharkaygii maxawiisyaashayda gooyaashayda jiingadayda raashinkayga waa kaas meesha yaal gabar raashinkeeda waa kaasa wax noo soo gurmado dowladda hal maraa degmada markay dabka kacaa degmada timid ambalaasta yaala wac- nimanka markaa waxnana degmada wacday dheen ambalaasta waxba noolama qan mar dambe ambalaasta timid waa ayadoo dabkii qabsaday waxba aa haynana ma jirto dowladda waxaan ka rabnaa inay waxayna haqayna shirkadda beeka meel nooga saaraan shan qoosaa ku gubatay wax dhaawaca ma jirto qof kastaba waxay ka gaartay ka qaadatay aniga hal shay aa xirta xijaabka aan le aan hadda xirana muslim ilaahay ka soo tuuga islaan mar dambaa laga yimid dabdamisti saa u qaylinahay hal adi lix saac bar camal ee toddoba saac ayaan dabdamiska timid anagoo naf iyo maalba kala roorno hal xabana ilmo kama qaadan hal saac kumbulaati nin iska xanuunsan waan ahay oo dhawarka la ma socon kara haddaba waa jiifjiifka liiga soo qaaday hadi guriga markas igu gubta waa ka bixi waaye anaaba guban gaari dad dhallinyaro ah iyo soo gurmado guriga kor ka jabiyey koraa liiga bixiyey alaabtayda iyo wixii oo dhan waa gu- gubteen laba sariir iyo armaajadoo yar iyo waxyaalahaasoo dhan waa iga gubteen dharkii oo dhan waa gubteen kuwan hadda aan wata dadaa isiiye anoo qaaban ayaa murtuq soo istaagay wax waaba lii bixi anaaba lii bixi bannaankaasaa lii geeyey waa sasi waa sooxe marka waxaasna waxaa noo keenay waxaa waaye korontadan beeko waay dhibka iidaana noo geysatay waxaan samaynana ma leh dad masaakiinna waa nahay meeshan maanta cid ii caruur iyo wax ii joogana ma jiraan aan ordayna ma jiraan hadda guri dadee liiga soo kiciyey anoo iska jiifo oo intii oo dhaqaaqi waaye ma gaste walaalkay dhibkaa xoog laha ay haysto
waa j- waa hurdeen anaga wiil ana kacash war kacadda waa kacoo yiray waa kacnay waxaa ku kacay gurigoo holaca gees iga soo holaca ilmihii bisaa la baxay wixii dhan waa kuwaan way ku baaba'een joodarayaasha sariirii jiifkii maacuunta waa kuwaan waa ujeediin everyone wixii noola qaban kara ha noola qabto waaheen D- waxaa waaye korontada beeka waa beekee ka kacday korontadaasay ka kacday gabadha diriskeyga xaggay ka soo bilaabatay wiil halkaa jiifa ay kacshay ana waa iska hurdaay ilmihii bisaa la baxay hadda weel wax ku karsataa ma leh bismillah waa ujeedaa raashinka ilmaha usoo dhigtay waa qof xamaalata ah shaaxaa kariyaa badanaa kariyaa maanta dab ma shidan shalay u soo gaday shala galab waxaa ku soo adeeyay boqol iyo siddeetan iyo shan doolar wiil afartan iyo shan doolar ugu leeyahay baqaarka waa la ujeedaa meelay daadsan yihiin jiifka waa ujeedaa haa jiifki dhuxush halkaana ii taala eber maacuunti waa taas wax shaa shaa waa kas eber hadda ciyaalkee weli dab uma shidan waxaa baaq u diraayaa inay waxaan si noogu dhaanto oo noo imaato oo noola macaabiisho wax soo istaaga male xalay meeq sacaa wacayn ee dhaheen maa wacatiin dabdamiska waxaa sabada aadinimiya intee imaadanoo korontayaasha naga demiyaan xali wax wax ka waa koronto bararac jiingad waa la taawowa haa dad damiskaa ka soo hormara labadooda waxaa la rabaa ayaga inay imaadaan oo saacadda demiyaan ma isa demin dad damiska markoo imaado oo saddex baawurkeen oo biyihii rusheey ka bacdee imaada oo weli baalaha maa seexaay
dabku wuxuu socday ilaa xalay sideed saac biinimo uu socday lix saac iyo barkii camilow bilaawday ilaa intaas waa la roorooraa ilaa sideed saac iyo bar dabku waa la daminay ma fahminaysa hal saac markii dab sideed saac iyo bar camal ku dhaceysa alkala neebsaday wixla dhan la dadamiyey khasaarana cidaa masaakiinta soo gaartay ilaa qoyskaas ilaa masaakiintaas hadda idhaysu ka cadaadayso qaars waxaan ku dhisnay ma haysto wixii barka bar waa iga gubteen inta badanba magaalada muqdisho waxaa ka kaca dabab noocaan oo inta badanba ay sababaan korontada waxaana ay geystaan khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashaiyo dhaawac iyo sidoo kale mid hantiyadeed oo ka dhasha dhismayaasha ay ka kacaan dabkaasi mahad nuuri axmed dalsan t v muqdisho simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxidhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahno su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimiteda taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
subersign design design daabacad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiri kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
weli barnaamijka wareegaad degeysanaysaan wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa maanta la kulmay taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee africom ee soomaaliya iyo saraakiil kale wasiirka ayaa soo dhaweeyey taliyaha cusub ee africom generaal michael lancheri wuxuuna bogaadiyey doorka africom ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga gobolka labada dhinac ayaana isdhaafsaday sida ay uga go-an tahay in la xoojo awoodda ciidamada xooga dalka iyo la dagaalanka ka dhanka al-shabaab kulanka waxaa ka qaybgalay danjiraha maraykanka u qaabilsan soomaaliya taliyaha ciidamada lugta agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaal ka socda xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wasaaradda gaashaandhigga ayaa muddooyinkii dambe xoojinaysay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo kooxda hadda laga markaasi al-shabaabna markaa deegaano badan ay ku sugeenna iminka ciidamada ay ka saareen ayaa markaa ku yaala dalka waxayna xoojisay tayeenta iyo koruqaadda awoodda ciidamada xooga dalka soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay si weyn markaas ay ula dagaalamayeen dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal madaxweynaha markaasi anaade wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo sidoo kalente gudoomiyaha midooda africa muusa faki moxamed oo ku sugan dalka tunisiya caasimadda tunis ayaa kulma duceedu yeeshay wasaaraha ayaa kulan kula kulmay magaalada tunis gudoomiyaha guddiga midooda africa muusa faki moxamed waxayna dhinacyadu ku hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo midooda africa iyagoo qaabkii loo xoojin lahaa gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda wasaaraha ayaana ku sugan dalka tunisiya halkaas uu kaga qaybgelaya shirka tigaad wuxuuna kulmo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta kala duwan ee kasoo qaybgashay shirkaas intuu socday mas-uuliyiinta uu kulmada ducyada la qaatay waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga iyo washaaradaha dowladda algeria mudane kamaal risaaq waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal sidoo kale waxa uu kulan gaara la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan yoshima hash waxayna ka wada hadleen dhinacyada xoojinta xiriirka taariikhiah iskaashiga iyo waxqabsiga u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo yaabaan ama dalka jabaan dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya muqhtaar roobo cali abu mansuur ayaa sheegay in wasaaradda ay dib u soo celin doonto macbadkii masaajidka iyo isbahaysiga islaamka halkaas ayay maanta booqdeen qaar ka tirsan wasaaradda olafaafinta markaas araadee wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mas-uuliin ka tirsan ugu horeeyo shacal dheer iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee soomaaliya markii ay tageen waxyaabihii ay ku arkeen ayay ka sheekeeyeen oo dhinacyadu markaasi lagu soo dhaweeyey wasiirka cusub ee arrimaha diinta iyo waqaafta mukhtaar ruubo abumansuur
iyo masaajidka iyo madaarista islaamka raacsan macahdu talaamun alislaami ayay wasaaraddu maanta booqasho ku timiday iyadoo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka ay hogaaminayaan waa ku faraxsannahay wixii aan aragnay oo thaqaafa islaamiya ah iyo maraakis athaqaafa islaamiya iyo macaabid athaqaafa macaabid cibaada alislaamiya iyo khudamadeedii dadkii u shaqaynayay oo goobjoog nale ah waa ku faraxnay waana ku faraxsannahay wixii ka mahad celinta ku saabsan iyo dowladda siday tahayna waxaa ka hadli doona wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka marka waxaan leenahay culummadii gacanta ku haysay ilaa xilligii dhibaatada ay jirtay hogaamiye kooxeedyada ilaa maanta la joogo waxaan leenahay waa mahadsantihiin hanii'an lakum wixii hore waa laydinkaga mahad celinaa wixii dambo oo dhammaystirana wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka ayaa insha allahu dhammaystiri doona wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuh wasiir ku-xigeenkan kusoo dhaweeya wasaaradda waxaa ka go-an wixii karaankeed inay masjidka la qabato oo horumarintiis iyo wanaagiis laga wada shaqeeyo anaga oo fulinayna siyaasaadka dowladd iyo wasiir marna macaali wasiir talooyinkiisa marka insha allah waxaan rajaynaynaa in masaajidka sida ugu habboon loogu shaqayn doono kolley masjidkan iyo qaybaha raacsan oo dhan baan soo booqannay alxamdu lilaahi ilaahay wuxuuna waafajiyey inaan ku tukannay kadibna waxaan marnay qaybaha masjidka waxaa runtii muhiim ahaa inaan soo marnay macahadka masjidka taabacsan masjidkan sida la garanayo dowladda sacuudiga boqorkii xilligaa joogay waxaa dhisay boqor faysal weliba waxaa layidhi binafaqati alkhaasa ayuu ku dhisay masjidkan intaan la eg ilaahay jannadiisa ha geeyo sadaqo jaariya ilaahay ha uga dhigo intuu isaga ka tagayna ilaahay ha u barakeeyo gadaashiisa sida aabbahooda uu khayrkan u tacbay kuwa u tacban ilaah ka dhigo runtii macahadka naftiisaoo isagan qaybta hoose ku yaalan isla dowla sacuudiya baa dhistay waxaana haddana hoogaa tarmiim iyo dayactir ku samaysay sida naloo sheegay dowla turkiya wayna qalabeeyeen oo qalab bay dhigeen insha allahu tacaala waxaan rabnay inaan ogaano horta maxaa yaallo maxaa ka jiro maxaa hor taagan muxuu u furmi waayey inaan ogaano insha allah wax badan baan ka ogaanay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cidda ay qosayso inta ay qosayso markaan la tashanay kadib inuu noo furmo oo lagu intifaaco oo arday soomaaliyeed ay wax ku bartaan oo macallimiin soomaaliyeedna ay wax ka dhigaan oo noqdo mid dalka iyo dadkaba wax tara biidn illaahi tacaala tan kale waxaan soo booqannay maktabadda maktabaddanu waxaan iman jiray sideetameeyadii waxaa noolaay sheecadan sheekh cabdulaahi raxmatullaahi caleyh wajacala jannata mahwaah marmaraan meesha ugu imaan jiray xilligaas maktaba mutaalacay ahayd koley waan aragnay waxyaabaha ka dhadhumeynay wax badan baa yaalo kutub kaleo cusub oo iyadun la keenay waan arkaynaa laakiin waxoogaa waxay u baahan tahay iskudubarid iyo iyadana dib in hoogaa boorka looga jafo unbay u baahan tahay walaalkeeni doctor shariifna wuu ku dadaalay ilaahay miisaankiisa ugu daro iyadana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan hoogaa iyadana aan dib u hagaajinno ilaahay hadduuna waafajiyo ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa sheekh aadanna doorkiisa waa soo gutay muddaduu noolaa ilaahay jannadiisa ha geliyo maantana doctor shariifa joogo ilaahay ah ku xifdiyo isagana meesha waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala masjidkan iyo inta raacsan macahadkiisa iyo maktabadiisa iyo waxyaabaha kaloo raacsan oo dhan insha allahu tacaala in sida haddaba ay ugu adeegayaan ummadda si ka badan insha allahu taala ay ugu adeegaan laakiin hadda horta waxaa aada muhiim u ahaa oo gooni ahaan aan rabnay masjidkii waa furan yahay oo waa lagu cibaadaysanaya maktabadiina haba yaraatee uun waa la mutaalacya shariif sooma waxaa hadda cadilan waa macahadka qalabkiisana waa yaallaaho waa soo aragnay insha allahu tacaala waxyaabaha ku xidhxidhan oo dhan inaan insha allahu ka furfurno oo masjidkii macahadkii uu noo furmo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay baan baryaynaa wax badan awoodduna waxaan isugu geyn doonaa bacd alistishaara inuu noo furmo oo macadkii uu noo shaqeeyo biidn illaahi tacaala baaraka allahu fiikum intaasaan dhihi lahaa mar kale iyo mar kaleba waxaan u mahad celinayaa doctor shariif oo meesha noo jooga oo nagu soo dhaweeyey oo na xurmeeyey kheyr allaha siiyo iyo culimmada nala socotay oo dhan iyo bahda saxaafadda iyo ragga ciidankaoo nala socda intaba waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu dalkeena amni iyo ammaan nooga dhigo oo ilaahay mashaakilka oo dhan uu naga dhammeeyo wajasaakum allahu khayr ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr suber sayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan suber sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiimah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi haddala sane magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud weli waxaa markaasi la falanqeynayaa boqolkii maalmood ee waxyaabay u qabsamay iyo waxyaabay markaas aan u qabsaminba nabadoona hiloole macalin yacquub waxa uu markaa kamid yahay odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho iyo odayaal kale oo lamid ah oo dalsa dood dheer u qabatay oo arrimahan ay uga hadlayeen dowladda cusub ayaa waxa uu sheegay in furfurista iyo markaasi madaxdii ay dhigtay dowladdii hore waa si uu hadalku dhigaya ay waqti ku qaadanayso dowladdan sidii markaa u furfuri lahayd islamarkaana ay ugu soo kabsan lahayd su'aal arrimahaasi la xiriira iyo sidii markaasi dowladda hadda jirta usii tallaabo qaadi lahayd shaqooyinka hor kale ee muhiimka ee horyaalla ayuu markaasi kaga jawaabaya
horta waxaad og tahay qaabkii dowladda dowladda ku horeeday iyo doolashada iyo qaabkii wixii lasoo maroo dhibaato ahay dowladda markii la doortay waxaa u yaalay dadkii ilaa hadda dad noole lala'yaho dad lagu tuhma oo waa dhintay iyo waa nool la dhihi la'yahay dadaa ayaga oo doorasho iyo weliba bacdee federaalismka gobolada u aadayaa meeshooda inta looga dabtaga musiibo kale kusii dhacday waxyaabihii waxaas ka shaqaynaya qodaxdii ay daadiyeena horta furfur waxay qaadatay muddo madaxweyne haddii uu bil ra-iisul wasaare raadinayay ra-iisul wasaarihina bil iyo toban casho halaygugu dara uu yidhi xukuumaddii uu soo dhisayay saddex boqolka maalmoodoo sheegayn waxaa ka soo haray hadda soddon casho maxaa yeelay bil madaxweynaha qaato ra-isul wasaare raadinayay bil iyo toban cashana waxaa qaatay ra-iisul wasaarihii marka boqol maalmood waxaa ka jirtaa toddobaatan maalmood soddon cashaa soo hartay soddon casho inta xiriirka dibadda la keenay iyo dowladihii deriska ahaa iyo maamul goboleedyada iyo dadkii safaradoodii iyo waddadii amnigeedii iyo xoogaa dadku hadda hididiilada gashay iyo wixii wadaqoryaha la taagnay ee hadda xaaladda dege ee dowladda dhegaha u taagay wax sahlan ma aha musiibadaana haddii waa dhacday meel walba ayna ku dhacdaa hal qodob oo saaxiibkaiyo barra aan ku taageerayo waa jirtaa dowladaha dhanna waaye dowladdan keligeeda ma aha dowladdu shacabkii ay dhegaysan lahaydoo rabood iyo wax ka qoran lahayd inay ku dartay dadkaa iska ilaalinayd oo dhagaxab aan lasoo dhaafi karin saaxiibkii marka keligiis ma haysatee waana wada haysataa dadkao dhan ay haysataa waa runtiisa taas waa ku dhaliilan tahay dowladda laakiin dowladdaanu boqolka maalmoodoo loo tiriyo toddobaatan casho waxqabadaa lagu jiri soddon cashana waaba dibadda soo xiray iyo maamul goboleed soo xiray gili iyo dowlad sameeyaa la joogi hadda kadibaa waxaa isleeyahay wasiirka arrimaha gudaha noqota iyo arrimo dibadda noqota iyo wasiir qorsheen noqota ra-iisul wasaare noqota madaxweyne noqota aynaoo kala saarsaarin waxaan isleenahay dowladda weliba waxaan kusii darayaa ninka maanta madaxweynaha ah afar sano horu madaxweyne soo maray shan sano iyo qadaadicna wuxuu fiirinaya waddanka si ay wax ugu dhacayeen wuxuu soo magacaabay fikirka u fikiri ra-iisul wasaare oo wuxuu soo magacaabay aan qurbo iyo meele ka imaanin oo daljoog ahayuu soo magacaabay ra-iisul wasaarahan wasiiradiisa waa arkaysaa waa dadkii dhibka dadka la qaybsanaya anigu marka dowladdan wax ah ee uma hayo wakhtigeedaan la gaarin ayagoona xoogaa albaabada ha furaano ilaahay subxaana qaadirkan waxaan ka baryaynaa amniga iyo cadaaladda inuu noo toosiyo labadaasay dhibaata ka jirtaa sidaasaan dhihi lahaa waa gartay nabadoon ku celinayaa nabadoone ad maxay kula muuqataa see la rabay wax loo wajahay kulata aniga sidii wax loo rabay oo loo wajahaa dadkii anaka reer baadilaan hay mogta magaaladan haddile la soo galay qofka baadiyaha joogo haddii oo dhibaato ay ku dhacda waxaa soo aadaa wixii dowladd u ah ma garta adiga dowladd maxay u samaynaysaa ama askariya ku daraysaa dembiilaha loo soo qabanaa ama warqad barwaha la siina le warqadan barwada u gey meel markhaati le ugu dhiib ha ku soo raaca soo or garti maha war annaga barwaan wadnaa barwadii wax naga qabtaan la'na ma garta adiga annaga barwaan wadnaa war qabiilaan kuu sheegay shan gobol degan ayaan oday u ahay shan sana abaar iyo dhibaata iyo colaad iyo fidnaa ku dhacday waxaan ku yidhi habeenkii xasan sheekh la doortay subaxdii halka saacan shir jiraa id qabtay waa soo baxay diyaaradaan soo raacay an dowlad qarshi igama bixinaynin oo wax kaloo qarshi iga bixinaya ma jirin meelaan degay haddana dadaan iskugu yeeray hantidaydii iyo qarashkaygaan ku bixiyey waa taageeray dadkii oo dhan waxaa iisoo dhaweynaan u samayna aniga inan intaan inta joogo ma ahayn inaan dowladda qof aan kala hadla an helo oon idhaahda aan u sheega madaxweyne ama wasiir arrimo gudo ama ninka oo mataqaanaa bilow adeegnimada loo xil saaray broblem-kaasaa jira dhibkaasaa jira naga qor reerahayna iyo ciddayna iyo aabbaylaha aan u noqono waa haddaan wayna ka warran marka nabadoone laakiin soo lagama yaabo dowladdu inta idinku keligiin hadda waxaad ii xisaabinaysaa uun saan u fahmay waa deegaanka ka timid iyo shaksina ii sheegtay inay reer kale ku mashquulsanto caawinayso oo kula mid ah oo baahan sidaas soo ma jiraan wallahi annaka nafta aynu kuu baahan aan ka midnahay in lasoo caawiyaan jecelnahaye in kuwa la caawiyo kuwa laga taga ma rabna Ah, laakiin weli idinma soo gaarin baa laleeyahay doodda waxay ku salaynayaan dowladdu sidii la rabay weli dadka uma wada haddii ay hataa wax inay wax la cuno inayna soo gaaraan maaha laakiinse adiga hadda warqadaa iyo buga maxaa intuu soo dhigatay inaad magacii ku qorato soo maaha haddaad i qorto waa iska tegaa In- in la ogaa ogaana markaas aad iyo aad ha aad u mahadsantahay injineerkan ku xijinaya injineer een, dooda la xiriirta een, waxqabadka dowladda markaan si hoosena usii gudagalno arrimaha ammaanka oo kale caqabado badan baa jira oo amniga ku saabsan dowladda duulaan bay ku baaqday markii labaad madaxweynuhu weliba oo ka dhana al-shabaab ma isleedahay dowladdu sidii la rabay uma wajihin arrinta ammaanka
ah bismillahi raxmaan raxiim Eh, horta waa jiraa waa lagu dhawaaqay maarata in laga hortago nimankaas laga hortago oo nabadgelyada ma garata oo la xasiliyo laakiin waxaad markhaati ka tahay dalka waad joogtay wax badanna waad ka warqabtaa waxaa la yidhaha moogtahay waddan haddaad tagto ood rabto inaad degdeg ku barato taksiilaha laga ogaadaa xaafadaha wadan marka wadan kale la joogo information kale waxaa laga ogaadaa weriyaasha weriyaashu waxay ogyihiin information badan oo anugu aan la socon oo iyagu hadda kor ay duubeen ayay ogyihiin waxaan rabaa waxaad og tahay dhibka dalka ka jiray yacni dowladdii ka horreysay ma dowlad lagu kalsoon yahay xag nabadgelyada iyo qorshaha lagu dadka ummadda ku wada nool tahay iyo nabadeynta mid lagu kalsoon yahay may ahayd mise mid nabadda uga daraysa yaanu arkayn qorshihii ay dhigtay iyo shamaagta ay dhigtay ayaa taalla oo furfurid u baahan intaadan tan kala qaban barnaamijkaasi marka inta la furfujinaayo wax badan waa dhacay miinooyina la dhigay midna way qarxaysaa midna way iska qarxinaysaa waa qarxi kartaa marka cid walba waxay og tahay in miinooyin badani daadsan yihiin ta kale wax ay dowladda la dhisay noocay doonta ha noqoto waxaa ku jira dadkii barnaamijkaas aasaasayay weli ka dhex mid- ka dhex muda meediyada waxaan ku xamanaa hadda meediya marka loo fiiro rimoorka dadka waxaa la yidhaha meediyadu waa mushkiladda maanta ugu weyn mushkiladda jirta waayo wuxuu sheegayaa wax aan dalkaba ka dhicinba madaxweynuhu wuxuu ruqseeyey wasiirka arrimaha dibadda madaxweynuhu wuxuu sameeyey xagga madaxweynuhu waxase waxaa dhacay hebel hebel waa la xiray gudaha la dhigay hebel waa ma garta horta marka waxaa la rabaana adduunka kama jirto adduunka waxaa jirta hal xaraf oon reference lahayn media inuu sheego maaha reference mid walba inuu soo qaata wix information meesha ku kordhinaya anigu waxaan qabaa eh, kaalin ay lahayd oo ay qaban kartay marka loo fiiriyo kaalinta iyo moosho- barnaamijka ka hor imaanaya obstacleka ka hor imaanaya ay ka gaabisay ma qabo laakiin wixii hadda ka dambeeya ayaan sugayay aniga marka wasiirada la dhiso kabacdi waxa ay ku tallaabsato iyo waxay qabato waa wax dhisha ku haya aniga 1959 waan codeeyey 1959 intaan xorriyad la qaadan sanduuqa cad iyo sanduuqa madow buluga ah keebaad dooranaysaa ma talyaaniga dooranaysa soomaaliya dooranaysaa himadaan qabay maanta ma qabo ma garata horta wax baq- boqolkiiba sagaashan iyo shan waa iga burburta inta yaroo hadda taagan marka waxa waaye wixii dhaqaaqaayo oo kacaayo wixii aan ku kaalmayn karo ogaalkaygii iyo waay aragnimadeydi ayaan diyaar u ah si fiican aan kuu fahmay Een, ah, nabadoon hilowl aan usoo laabanayaa Een, ah, nabadoon hilowle macalin een, arrinta ku saabsan ammaanka iyo dowladdu siday u wajahday markaas barbardhigna dowladdan iyo dowladdii hore maxaa is dhihi kartaa way ku kala duwanaadeen
bismillaah ee horta waxaan aad iyo aad u jeclahay dowladdaanu wakhtigeedaba waa yaryahay oo anigu waxaanba ku soo koobay soddon casho toddobaatan maalmoodba waxaan siiyey waxqabad iyo wax soo xulid iyo wax magacaaw iyo wax raadin waana kuugu soo celinaahee soomaaliya oo qabaa'iladeeda aad ogtahay meeshii wasiirre inta lagu dhisi ku-xigeenno lagu dhisi wasiir dowle lagu dhisi agaasimayaal iyo lagu habeeyey ee ay shib tahay ama wax la qabtaaba horta ugu jirto waa qodob qodobka labaad ammaanka lama gaarin sababtoo ah shan sano iyo qadaadiic aa ammaanka meesha ugu liituu joogay sababtoo ah tantii ka horreeday jowhar waagii hirshabeelle la dhisay gawaariyaan ku tegi jirnay waanu ku soo laaba jirnay waa jowhar egow dowladdan tii ka horreeday markay ahayd waa dowladda xasan sheekho horaan sheeg agow hirshabeelle markii hore oo la dhisay ee xasan sheekh jowhar waxaan ku tegi jirnay baabuur waanu ku soo laaba jirnay dadka xildhibaanada kaana jidkay sii mari jireen wasiirada mari jiray oo kulli waa la mari jiray dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxweynaha ka ahaa balcad waa la gaari waay ammaankii waa u soo aruurin sidaas ay tahay haddana wax ma qabana la dhihi maayo oo waa la dadaalahaye midda hadda jirta ee soddonka casho jirta anigu soddonaan kusoo koobaya horta soddonka casho jirtaaho ammaan iyo cadaalad iyo xiriir iyo wax dhisid kulli hadday alif axmela joogtaa ilmuhu mogtahay ayagoon qur-aanka barayna mogtahay looguma soo bilaabo suuradaha dhaadheer waxaa la baraa alifka midkaana waa kor dhigan yahay midkaana hoos dhigan midkaana sida ahaa la baraa horta sidii hadda la joogaa shabaag tirib badanoo daadsaneedna furfuriday u baahan tahay ilaa hadda weli waxaad moodaa in qoladaanu hadda aan wax ka sugayna maradood ay xanan ku waran tahay fufujin badan ay ugu baahan tahay waa moodaa anugu marka fikirkayga waxaan qabaa ammaanka haddee allaha noo wada fiicneeyo oo ammaan fiican waa u baahannahay laakiin meeshii laga rabay ma gaarin waa la bilaabay musiibada hadda shalay iyo bacdii dur hatii ka horreyda dhacdo weliba hotel xayaad ku dhacday dadka ay aada warkeed usoo celceliyaan war waxa meel walba ay musiibada ka dhacdaa taas waa ka tacsiyeyni haddana waxaan leenahay intay dhimatay janaatul firdows allaha geeyo intay dhaawacantayna allaha caafiyo meel walbayna ka dhacayday wax hadda ay madaxda dowladda soo dirtayna ma aha wax isla marka iyada ay gacanbir ay ku qabatayo ka hortagtayo bacdii ay sidai la raba u jahdeena ma aha laakiin dowladdu wakhtigeed waa dhiman yahay waxaana qabaa siday dadka hadda ugu kalsoon yihiin iyo meelaha tillaabadu ay ku qaaday waxaad arkaysaa nin shan sano iyo qadaadiic wax lagu xiray iyo maxkamad la keenay aan lahayn in maanta wasiir uu yahay maxay ku timid waxay ku timid dhaxgal iyo kalsooni iyo wixii la ogaaday ninka inuu qalad ku xiran asagoo maxkamad la geeninaa inta meeshiisa asagoo inuus dembi lahayn la soo cadeeya waxaa lagu soo daray golihii wasiirada waan ku fahmay laakiin doodaada waxaan u fahmayey wixii shanta sano oo dowladda madaxweyne farmaajo jirtay wax la qabtay ma jiraan meeshu xasashak uga joogo wadankii tegey iyo meel ka hooseysa hadda markuu soo laabtayna meeshu kasii wadaa saas aamin meeshii u hooseysi oo sii tegay meeshu xasan sheekh waagii hore ugu tegay meel ka liita markuu tegay inuu hadda meeshii keenaaba sanad iyo bar qaadanaysaba oo meeshii laga sii amba qaada waxba ma qaban bay aaminsanta dowladda u dhexeysa dowladda dowladda ka horreydaa waxay qabatay laakiin dadka looma wada qabanin dad khaas ah loogu qabtay marka waa iska garan kartaa dad khaas ah loogu qabtay haddii la yidhaha waxaa la yidhaha ee, kor waa yeel waa wada indho laakiin nabadoon hilowl waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo in ciidamadii soomaaliya la dhiso in mushaaraadkooda la bixiyo in xiriirkii dibadda qaybtiis la wanaajiyo wax xumaadayba ha jiraan in dad soomaaliyeed oo dibadda oo dhallinyaro u badnaa oo wadamo islaameed iyo xabsiyo ku xirnaa dowladdu ay soo celiso mushaaraadka shaqaalaha iyo askarta dowladda in si siman loo bixiyo waqtigii la rabayna lagu bixiyo dowladdan dowladii ku horreysa waxyaabihii ku fashilantoo lagu eedeynaya ka mid ahay intaasoo wanaaga oo dowladdii dowladdan ka horreysa ay qabatay miyayse kuu muuqan aad aad u mahadsantahay waa su-aal fiican dowladda iyada ee dowladii kasii horreyday xasan sheekh waagii hore xaggan kasoo bilaaba agow taasaa horta dowlad federaal inooga horreyda wixii ka horreeyey waxaan ahay annaga kumeel gaar xasan sheekh keliha wax federaal eh aad tilaab soo qaade siduu maamul goboleedyadu u dhisay iyo siduu xukunka dowladdu u daadajiy hadda afar sano dalka inaan lagu soo kabi karin waa la wada ogahay afar sano markuu meel fiican keenay ee dowladnimada la daadajiyay ee maamul goboleedyo la wada dhisay waa ka wareegay maamul goboleedyadii shalay lasoo dhisay waxaa laga dhigay cadow askar mishaar waa la siiyey waa sax waana ku saxan yaho waxyaabaha aan ku ammaanayno ka mid yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wixii uu qabtay waa ku ammaanaynaa laakiin askarta mushaar siisiya madaxweyne madaxtooyo deen lagu leeyahay had ka tagtay madaxtooyo oo saddex milyan oo deen lagu leeyahay oo xasan sheekh soo dhex fariistay waa intaa ka warqabna ogow in saraakiisha iyo ciidankii in mishaar la siiyena waa maqalne in madaxtooye qaan looga tagayna waa maqal labada maqal ay nagu tahay annaga ma maamul odayaala nahay soo maaha intaa kadib annaga waxaan arkaynaa sida bulshada iyo siday u socoto aniguna waxaan ka tirsanahay qole la yidhaahda sideedaba badbaado bulsho badbaadada bulshada iyo sida loo wajahay iyo sida bulshadaas aan aada ugu turjumaa dowladan xasan sheekhay haadan curdunka atii ka horreyde sada badan bulshada dibay u celiday soo kabashaan ku jirnaa mar dhowaana la bilaabee ra-iisul wasaarahana waa nin dalka sii joogi wasiirada waa sidoo kale maxbuuskii bacdii dhibaatada artaqabiya la soo daayay dadkii shalay lalahaa hadday hawada ku jiraanna dhulka ma degi karaan oo iyada oo jubbaland caleemasaarkooda loo socda layidhi garoonka kama duuli kartaan iyada oo fatahaado iyo bacdibalaaya ka dhacday hiiraan ayagoo u gurmanayna dhulka ma degi kartaan raadaalka lala dhumayle lahay waa ilaahay mahadiis ayagu maanta ma samay hayaan waxayse u samaynaynin horu socodka waddanka ay rabaan anigu marka dowladdaanu ammaan ma ogi wax dhaliila uma haya inay jilicsan tahay tabar yar tahay oo wixii hadday aan kuu sheegayo ilmuhu saanqaadka hore tillaabada kuma sugaana ayaan goortahay silcaan ilaahay waa u sahlaa jidkeeda lagu taagan yahay waa aaminsana
Thank you.
xilbi ugu dambeeyay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi ah dalsani magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibyaal dagaal ayaa weli laga soo sheegaya inuu ka socdo waqooyiga markaas gobolka maxaarada ee dalka etoobiya oo xuduud leh tigray kadib shan bilood oo ay socotay xabajoojin biniaadanimo oo hadda muuqata inay burburtay halkan oo soo cusboonaaday ayaa bilowday toddobaadkii hore ciidamada tigray ayaana sabtidii qabsaday magaalada kobo oo kadib markii ciidamada dowladda ay u riixeen dhanka koonfureed ee u dhow xadka ciidamada dowladda federaalk etoobiya ayaa goorsii horreysay sheegtay inay iskaga baxeen magaalada si ay u fogaadaan si ay ugu fogaadaan khatarta ah in dad badan ay ku waxyeeloobaan maamul goboleedka maamul goboleedyada kale ee etoobiya oo ay ku jiraan kuwa oromada iyo soomaalida ayaa soo saaray bayaan ay ku muujinayaan sida ay u garab istaagaysan yihiin ciidamada dowladda iyo sidoo kale gobolada amxaarada iyo cafarta oo ah goobaha ay kasoo cusboonaadeen iska hormaadida xilligii uu taagnaa dagaalkii ugu xumaa ee sanadkii hore ayaa maamul goboleedyada kala duwan waxa ay ciidamo ay u direen furimaha hore ee dagaalka daan caawa barnaamijka wareega halkaas uu ku gahay haqaartan dhegeystaay nabadgelyo